saaka baarihii markay ahayd labiyo tobankii subaxnimo saacadda geeska africa baabuur ay leeyihiin kuwa ciidamada dalka laakiin gaar ahaan loo yaqaano maamulka booliiska oo ka baxay tuulada fulan oo dhanka xuduudka xigto libooyo ku dhow baa lala egtay qarax sida la sheegay miinada dhulka lagu aasa ah halkaana waxa ay dhibaato kasoo gaartay askartii saareed baabuurka waxayna meeshaasi u jirtaa tuulada fulan shan kilomitr dhanka libooyo waa tahay khasaaraha soo gaaray gaarigaasi iyo ciidankii saarnaa haddii aad inoo balballaariso ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey saddex askari baa ku dhimatay shan kalena way ku dhaawacmeen oo dhaawaca laba kamida ay aada halis u yihiin islamarkaana baabuurkii waa uu meeshuu ku burburay sideedda askari ayaa saareen saddex dhimatay iyo shan dhaawac waa tahay maxay tahay waxa ay ciidankaasi halkaasi ka hayeen ma ciidan roondo ku jiray oo shaqo ku jiray bay ahaayeen oo dabcan waddada furayay mise waxay ahaayeen ciidan iska socday oo galbanaya ama soo galba ama soo dheelmanayay ciidamadu waxay ka baxeen tuuladin howlgal bayna samaynayeen oo jidka ku xaqiijinhayaan waxaa jiray tuhumo maalmahanba soo baxayay oo dadka shacabka soo sheegayeen in ay kooxo meelahaasi lagu arkay aan haybtooda la garanaynin iyadoo aad ogtahay in jidkaasi marar badan ay shanqaran ka jireen dhanka nabadgelyada ku saabsan ciidamadaas markay jidkay xaqiijinayeen inta aysan gaarin meesha u socday buurafalkaa ka qabsadeen waa tahay barud indhawaaled waxaa jiray tuhun guddiga nabadgelyada ee garida ama deegaankaasi ay ka qabeen in ganacsato kasoo jeeda deegaankaasi ay yihiin kuwa doonaya inay fashiliyaan qorshaha labada dowladood ay ka wada hadleen ee xuduudda in la furaa marka dareen noocaasi ma jiraa markii dadka dhex kacday oo aad la sheekaysatay maxamed inta badan shakigaasi waxaa qaba naabaha ammaanka iyo dadka la shaqeeya oo u dhuundaloolo kolleyna arrimahaasi takhasus u leh qaybo kamida oo la hadalena way sheegeen laga soo bilaabo inta xuduudka la furay in dhaqaaqa dadka amniga khalkhalad weligelinaya xuduudka ay soo bateen waana shakiga arrintaasi la gelinaya laakiin ganacsatada dhankooda arrintaasi way iska fogeeyeen waxayna sheegeen in ay abaal ku qabi lahaayeen ayna u fiicantay in xuduudka loo furo marka gacmo iskutaagaasi waa jiraan laakiin ganacsatada dhankoodu way inkireen dawladdu hadda maxay idin sheegtay oo laga qabanaya ka sokow in lagu laayay inta u dhexaysa kulan iyo liboyo gaarigoodi ina meeshii yaallo saddex askari laga dilay in kalena laga dhaawacay maxaa marka tallaaba in qaadanaaba idiin sheegeen gudoomiyaha dowladda dhexe u qaabilsan deegaanka dhadaab haruun kamow saxaafadda la hadlay wuxuu sheegay in ay arrintaasi amniga aysan waxba u dhimaynin islamarkaana laamaha ammaanka qaybahooda kala duwan goobta ay gaareen amniga laga sughayo shacabku ka codsaday in ay dowladda la shaqeeyaan kuna soo wargeliyaan wixii amniga khalkhal gelinaya wuxuu arrintan ku eedeeyey kooxda al-shabaab oo ka dagaalanta qaybo kamida soomaaliya oo u sheegay in ay falkan iyo kuwii ka horreeyaba ayaga ay ka dambeeyeen wuxuu sheegay in shacabka iyo adiga u iskaashanaya dowladda in madna aysan ka adkaan doonin aysan ka guulaysan doonin waa siduu hadalka u dhigay ujeedada guud oo ah in wadanka la nabadgeliyo dadkuna ay nabad ku noolaadaan waxaa maxamed xusid mudan in uu isla guddoomiyahan sheegay maritaanka wadadan halbowlaha ah inay shacabku hadda cabsi ka muujinayaan gaar ahaan baabuurta shacabka rakaabka qaadaha qaarkood waxay bilaabeen inay wareegsi iyo wado kale maraan iyaga oo ka cabsanaya in jidkaasi ay dhibaato kasoo gaarto hadda hadda wadadii ma soconaysaa oo dadku ma marayaan waxaa xusid mudan wadadaasi inay mari jireen ciidamada amisom ee soomaaliya ee aadayo gudaha dalka soomaaliya gelaya ama kasoo baxayo waxaa mari jirtay oo kale dadka inta badan gobolada jubbooyinka ilaa muqdisho u socdo kuwa qaxootiga laga qaadayo marka waddo waxay ahayd furan oo inta badan u furan isku socodka guud ee labada dal marka hadda isku socodka siduu yahay saacaddan guud ahaan marka laga reebo laamaha ammaanka iyo ciidamada baabuurta ciidamada marka laga reebo shacabka inta u dhacaysa libooyo iyo kulan wax baabuur shacab oo siduu waagu saas u barye maray ma jirto hakad baa jira cabsi baa jirta ay shacabku muujinhayaan marka ilaa iyo hadda saacaddana wada hadlayno intuu falku dhacay wixii ka dambeeyey jidkaasi intay udhexaysa libooyo iyo kulan oo halka falku ka dhacay ah waa uu xiran yahay guud ahaan shacabka ee isku socodkoodan hakad baa ku jira